kulanti wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ee idilkiinba waa mar kale iyo barnaamijkii caafimaadka intiinina dhegaysanaysa isbuucyadii lasoo dhaafay barnaamijka waxaan kaga hadlaynay cudurada galmada laysaga qaado ee afka qalaad lagu yiraahdo sexual transmitted disease haddaba caawa barnaamijkana wuxuu ku saabsanayaa cudur galmada laysaga qaado oo la yiraahdo calamidia haddaba cudurka kalamidia waa cudur caadi ahaan laysaga qaado galmada sidaan hore usoo sheegnay waxaana loo daaweyn karaa si fudud dalka maraykanka tirada dadka lagu ogaaday cudurka waa uu sii kordhayaa laga bilaabo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii wuxuuna iminka noqday cudurka sida ugu badan laysaga qaado dhinaca galmada cudurkan kalamiidiyaha ayaa waxa uu yahay inta badan mid ku fara badan dhalinyarada khaasatan haddaanu soo qaadano dumarka ayaa waxay tahay mid ku fara badan marka ay da-dooda ay ka yar tahay shan iyo labaatan sano waxaa la arkaa tobankii haweena ee ka yar shan iyo labaatan sano mid ka mid ah in ay cudurkan u nugushahay inay qaado halka kuwa ragga ahna uu cudurkan aada ugu fara badan yahay dhalinyarada u dhexaysa da-dooda labaatanka ilaa iyo soddon jirka ah kuwaasoo u fudud inay cudurkan si yar fudud u qaadaan inkastoo galamiyada marmar aysan dumarka iyo raggaba aysan muujin wax calaamado ah haddana waxaa dhici karta cudurkan in uu qarsoomaado muddo fara badan halkaasina marka uu qofka dhibaato caafimaad uu la kulmo uu ogaado inuu cudurkan qabo haddaba marka uu ogaado inuu cudurka qabo qofkan ayaa ah mid si yar ama fudud loo daaweyn karo haddaba si aan oga degtoonaano cudurkan bal aynu wax ka niraahno calaamadaha ama astaamaha lagu garta calaamadaha dumarka calaamadaha cudurka iga raali ahaaday calaamadaha astaamaha lagu garta cudurkan ayaa waxay yihiin mid ay ku kala duwan yihiin ragga iyo dumarka astaamaha dumarka marka ay doonaan bay soo baxaan inta badanna waxaa la arkaa hal ilaa saddex isbuuc kadib markii uu qofku qaado cudurka hase yeeshee waxaa suuragal ah in aadan wax astaama isku arag ilaa iyo muddo ay kasoo wareegto maalintii ay qaaday cudurka dadka qaar baan wax astaamo ah oon lagu arag gebi ahaanba oo ay muujin wax calaamada oo cudurkan uu leeyahay gebi ahaanba haddaba calaamadaha dumarka lagu arki karo ee cudurkan qabo waxaa ka mid ah caadada oo yaro badata kaadida oo badata ama xanuun ay aan dareento marka ay haweeneydu kaadinayso qaybta hoosoo caloosha oo xanuunta iyo caadada oo si aan nidaamsanayn u timaada haatana bal aynu gudubno dhinaca ragga astaamaha cudurka kalamiidiya ee infectionkan ayaa ah mid mar kasta ay soo bixi karaan sida aynu hore usoo sheegnay ragguna waxa ay muujin karaan in ay cudurkan isku arkaan muddo u dhexeysa hal wiig ilaa saddex wiig kadib markii aad qaaday cudurka hase yeeshee waxaa suuragal ah in aadan wax astaana isku arag ilaa ay muddo ay kasoo wareegto ragga ayaa inta badan astaamaha ka muuqdaan laakiin iyaguna waxaa suuragal ah in aana wax astaamo ah aysan gebi ahaanba aysan ka muuqan haddaba waa maxay calaamadaha ay raggu ku garan karaan cudurkan dheecaan ka yimaada kaadida oo badata ama xanuun aad dareento marka aad kaadinayso xanuun iyo barar kaaga dhaca kaadimareynka haddaba sideebaa lagu kala qaadi karaa cudurkan ugu horeyntii cudurkan waxaa lagu qaadi karaa adoo la seexda qof qaba xanuunka hooyada dhalmada oo u gudbisa ilmaheeda marmar qaarkoodna waxaa dhacda in faraha marka ay cawrada taabtaan xanuunka u gudbiyaan indhaha haddaba sidee loo baaraa cudurkan ama aad u baari kartaa sanadahan dhow baaritaana ayaa lasoo saaray oo awood u siinaya dumarka inay guriga ku sameeyaan baaritaan fudud oo sambalkooda oo kaadida ah dumarka waxay cawrada gelin karaan qori suuf ah kadibna waxay gelin karaan dhala yar oo ay u dirayaan shaybaarka si loo baaro sidaas awgeed looma baahan doono in takhtarku ku sameeyo baaritaan xishood u keeni kara gabadha ragga wakhtigii hore waxa ay suuf yar gelin jireen kaadimarayntooda hase yeeshee iminka baaritaanka kaadida ayaa caadi ahaan loo isticmaalaa inkastuu yahay mid si fiican loogu tashan karin marka loo baarbardhigo baaritaanka suufka oo ah mid ka fudud xanuunna aan lahayn baaritaanada cudurka galmada lagu sameeyo ayaa waxaa caadi ahaan lagu sameyn karaa cisbitaalada oo xitaa loo yaqaana klinikada daaweynta kaadimareennada iyo infekshanada waxaad tegi kartaa cisbitaalada adigoo da' walba jira xitaa da'daadu haddii ay ka yartahay lix iyo toban sano ama aad tahay qof gaaray xilliga galmasamaynta wixii natiijo ah ee ku saabsan caafimaadkaagana waxay noqon karaan mid si sir ah lagugu soo gudbiyo haddaba sidee loo daaweyn karaa cudurkan sida aan idi hore idinkugu soo sheegnay cudurkan kalamiiriya ayaa ah cudurada sida ugu fudud loo daaweyn kara marka uu bukaha cudurka qaba uu yahay mid daawada loo qoray si toosa u qaata haddaba daawooyinka inta badan loo isticmaalo cudurkan ayaa waxay kala yihiin daawooyinka magacyadooda la yidhaahda azithromycin iyo doxycycline daawadan mid ka mid ah ayuu dhakhtarku kuu qori karaa waxaana la muujiyey in boqolkiiba siddeetan ilaa sagaashan dadka marka ay daawadooda sidii loogu talagalay ay u qaataan inay yihiin kuwa cudurka si yar oo fudud looga daaweyn karo cudurada galmada lagu kala qaado oo ay ka mid yahay cudurkan kalamiidiya waxaa si fudud la ysagu gudbin karaa xiriirka galmada sidaas awgeed haddii aad qabtid cudurka qof walba ee aad galmo la samaysa lixdii bilood ee lasoo dhaafay wuxuu lahaan karaa cudurka sidaas awgeed waxaa muhiim ah in lamaanaha laga baaro iyadoo sabab u lahayn haddii uu qabay iyo haddii uusan qabin ama aan lagu arag calaamadaha cudurkan qof walba ee aad galmo la samayso waxay xitaa u baahan yihiin in laga baaro cudurkan cisbitaalada ayaa waxay awood u leeyihiin inay kugu caawiyaan haddii aad doonaysa inaad wargeliso lamaanayaashadii hore haddii adiga ama lamaanaha haddan lagu ogaado cudurka kalamiidiya waa inaad galmada samayntiisa aad joojisaan intii lix bilood ah oo ay daawadu idinkaga dhammaanayso haddaba sidee looga hortagi karaa cudurkan sida aan hore idinkugu soo sheegnay barnaamijyadeennii hore waxaa ugu muhiim ah in uu qofka gogoldhaafka iska yareeyo ama uusan samaynin maadaama ay diinteena islaamka ayna farayso inaan wax gogoldhaaf la samaynin haddaba calaamadaha aynu doonayna inaanu dadka u sheegna waxaa ka mid ah kalamiidiya waxaa si guul ah looga hortegi karaa marka aan la isticmaalo bacda galmada haddii aad qabtid lamaano cusub waxaa fikrad fiican ah inaad labadiinaba iska baartaan cudurka intiinada galmo ayna samaynin haddaba intaan barnaamijkan barnaamij la mid a aan dib isugu maqli doono anigoo cabdilaahi shiinaan waxaan idin leeyahay sidaas iyo maqaldambo xiisa leh
Thank you.